بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسيرك القرآن الكريم كسورة الضحى أيان كجري وسيدي أردن تهيب النبي عليه الصلاة والسلام كشاكين سورة مركا وحانكو استاغني في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر waxaa weeye maadaama adigaba aada agoon ahayd oo ilaahay uu ku soo dumay ood faqiir ahayd oo ilaahay ku deeqay kuwaana qaado oo fa amma alyatiima agoonka falaa taqhar ha qahrin bale ha xoogin ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala nebi maxamed inuuna agoon xoogaynin waa la ogaya oosan qahraynine waa lagu dhega hadli dadka kaleana loo jeedaa fa amma alyatiima falaa taqhar ay taxtaqirhu horta ha yaraysanin walaa taklibhu calaa maalihi maalkiisana ha ka xoogin wuxuu yidhi imaamka sufyaan la yidhaahdo laa tadlimhu ha dulminin bitadyiici maalihi inaad xoolihiisa aad ka dhumiso waxaa ulajeeddada laga leeya waxaa weeye nebi maxamedow kun waxaad ahaataa lilyatiimi agoonka kal abi raxiim aabbo weliba aabbo keliya ma ahee aabbo aad u naxariis badan agoonka u ahaw maxaa yeelay faqad kunta yatiiman agoon baad ahaan jirtay fa aawaaka allaahu ilaahay baa ku soo dumay fa aawaaka allaahu ilaahay baa ku soo dumay wa amma asaa'ila kan wax weydiisanaya ee wax baryana falaa tanhar ha guulguulin kan dhibaato iyo faqri daraaddii la baryootamayo waxaa la yidhi ha canaananin idaa sa'alaka walaa tukhallid lahu lqowla qowlka hadalka ha ku ad adkaynin bal actihi sii haddaad waxaysood wax u heli karto sii ow raddahu raddan jamiilan ama celin qurux badan sii waana soo marray suurado badan oo ilaa baqara baan ku soo marnay waxaan ku soo maray suuratu israa wa imaa tucridanna canhum ibtiqaa'a raxmatin min rabbika tarjuuha faqul lahum qowlan maysuuran taa weeye ummaddu ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa wa ama asaa'ila falaa tanhar marka ama waxsii ama muxuu ahaayey si wanaagsan oo weliba waxaan soo marray markaan soo maraynay suuraddaas oo suuratu israa ah qofka inaan sida imaamka weyn ee abuuxaniifa inaan qofka magaca ilaahay lagu qadinin oo alla kariim ilaahay hana siiye iyo ilaahay baa kariima iyo wuuba diidayba in ilaahay magaciisa dadka laga horgeeyo lagu gafuuro wuu diiday imaam abuuxaniifa oo waxaa la doonayaa inaad tidhaahdo iska raalli ahaw iyo adan waxba magac ilaahay soo qaadin waxaa weeye hadda wax ma hayne gacanta wax nooguma jiraane iska raalli ahaw iyo markii wax noo yimaadaan baan wayaan wixii aan ku heli karo ku siin iyo sidaas oo kale sidaa yeel baa la yidhi qaala qataada wuxuu yidhi raddi lmiskiina birifqin si turid ah iyo waliinin dabacsanaan wa amaa binicmati rabbika wa amaa binicmati rabbika rabbigaaga nicmadiisa nebi maxamedow uu kuu nicmeeyey nebinimo iyo saan soo sheegnay uu ku soo dumay oo fa aqhnaaka uu maal ku siiyey faxaddid ka sheekee ay xaddid innaasa bifadliillaahi wa incaamihi calayka uu ilaahay kuu nicmeeyey fa inna taxaddutha waxaa weeye binicmati waa shukrun lahaa waa iyada oo lagu mahadinayo sheekha imaamka aluusi la yidhaahda wuxuu yidhi agoonka waxaad u noqot waxaad ahayd nebi maxamedow kunta yatiiman saddex tilmaamood baad ahayd yatiiman agoon waad ahayd wa daallan ku aanba ku baadiyaysanoo aan waxyi iyo lagu soo dejinin oo wamaa kunta tadri mal kitaabu walal iimaanu waa inagii soo marnay wa caa'ilan mid faqiirana waad ahayd fa aawaaka allaahu ilaahay baa ku soo dumay wa hadaaka wuu ku hanuuniyo nabi buu kaa dhigay wa aqhnaaka wuu ku deeqoo waa tijaaraysatayoo khadiijo oo maalqaba inaad guursatay falaa tansa nicmata allaahi calayka ilaahay nicmooyinkiisa uu ku nicmeeyey saddexdan ha hilmaamin fatacataf calalyatiimi agoonka u naxariiso oo waxaa weeye tacadaf u uurnuglow u caloolnuglow wataraxam cala asaa'ili kan oo wax weydiisanayana u naxariisa isagana waxaa yeelay wataraxam cala asaa'ili faqad duqta alyutma agoonnimo waad soo dhadhamisay iyo walfaqra wa arshid ilcibaada addoommahana hanuuni ilaa tariiqi arashaad kamaa hadaaka rabbuka sidaas ayuu ilaahay suu ilaahay kuu hanuuniyey adna dadka u hanuuni bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu sharx makiyatun makay ku soo degtay wa aayaatuhaana waa hamaanin waa siddeed aayadood suuraddani inshiraax baa la yidhaha suuraddani inshiraax makiya waxay ka hadlaysaa iyadana birumatihaa ideelkeedaba can makaanati arasuuli aljaliila nabiga derajadiisa iyo wa maqaamahu rafiic iyo derajadiisa sarrayso cinda allaahi tacaalaa waxay ka sheekaysay ilaahay nicmooyinkiisa tirada badan ee addoonkiisa iyo rasuulkiisa nebi maxameda uu ugu nicmeeyey sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a nicmooyinka inuu waxaa weye sadriga laabta inuu u waasiciyey iimaan inuu qalbiga u nuuriyey xigmad iyo waxaa weeye cirfaan iyo aqoon inuu dunuubtii iyo culayskii uu ka dahiray wa kullu daalika waxaa loogala jeedaa biqasli tasliyati lirasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa lagu sabirsiinayaa waxa uu kala kulmaya nimanka fujaarta ee kufaarta ah dhibkooda khaatirkiisa ama qalbigiisa shariifka ah yaa wixii ilaahay uu siiyey oo anwaara ayaa lagu mannaysanayaa suuraddu waxay ka hadashay ilaahay inuu kor yeelay mansilada iyo derajada nebi maxamed wa rafaca maqaamahu fi ddunyaa waalaakhira wa qarana wuxuu la xidhiiriyey smahu sala allahu calay wasalam bismillaahi yuu la xidhiiriyey suuraddu waxay ka hadashay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u yeedhay wa huwa bimakkata yuqaasii maca almu'miniina ashadaa'id waalahwaal isaga oo mu'miniintii iyo ay dhib weyn ay qabaan oo gaalada xaggooda ay kala kulmayaan ilaahay baa marka subxaanahu wa tacaalaa fa aanasahu wuu u wehelyeelayo biqurbi alfaraji wa qurbi annasri cala alacdaa inuu faraj oo ilaahay uu u furfurana ay soo dhowdahay nasri oo ilaahay u gargaarana inay soo dhowdahay waxay ku khatimtay nabiga calayhi salaatu wasalaam in la xusuusiyo waajibkiisa oo cibaadada ilaahay inuu u tafaruqo bismillaahi ilaahay magiciisa allihii alraxmaani ee naxariista caamka ah naxariistay allihii alraxiimi naxariista goonida naxariistay magaciisa ayaan ku bilaabaye alam nashrax alam nashrax miyaanan kuu waasicinin laka adiga nebi maxamedow wisra waxaa weeye sadraka laabtaada miyaanan kuu waasicinin yuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa istifhaam baa alamta alifta alam alifku istifhaam baa sida yacni weydiin weeye istifhaamku weydiin alam nashrax miyaanan kuu waasicinin laka adiga laabtaada ayaan kuu waasicinay nebi maxamedow inaan ku hanuuninnay iyo iimaan oon qur'aankana ku nuurinnay sidii aayaddii aan ku soo marray suuratu alancaam faman yuridillaahu ilaahay qofkii uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax ilaahay wuu waasicinayaa sadrahu laabtiisuu lilislaami islaamka u waasicinayaa imaamka xaafidka ibnu kathiir wuxuu yidhi nawarnaahu wa jacalnaahu waxaan ka yeelay fasiixan raxiiban waasican waa saddex kelimo oo mid walba midda kale ay ku macno tahay fasiixan ku waasica raxiiban waasicoo waasican waasica kamaa sharaxahu allaahu sadrahu kadaalika wa jacala sharcahu fasiixan sharciga naftiisaa sharci waasica oo ciriiri iyo dhib midna ma qabo waa samxan mid wanaagsan sahlan laa xaraja fiihi walaa isra walaa diiqa midna ma jiro ilaahay baa xigmad ugu waasiciye nabigeenna si uu waxyiga ula kulmo waxaa la yidhi aayadda waxaa loo jeedaa huwa shaqu jibriila lisadrihi markuu laabtiisa uu jeexay fii sikarihi isaga oo yar wa huwa marwiyun macnaha waxaa laga wariyey can ibni cabbaas wa wadacnaa waannu kaa dejinnay buudhi ilaahay canka adiga xaggaaga nebi maxamedow wisraka culayskiina waannu kaa dejinnay oo waan arki doonnaaye ilaahay baa dembigaaga kuu dhaafay alladii wisrigiiyo anqada cusleeyey dahraka dhabarkaaga ay alladii ahqala wa owhana cusleeyey oo daciifiyey dahraka dhabarkaaga mufasiriinta waxay yidhaahdeen ulajeeddada wisriga waxaa looga jeedaa umuurtii uu nabigu sameeyey waynu arki doonnaaye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam facalahaa sala allahu calayh wasalam waxaa weeye wa wadcuhaa canhu waxaa weeye huwa gufraanuhaa waa loo dhaafay lahu ka qowlihi tacaalaa oo kale weeye liyakfira laka allaahu ilaahay inuu kuu dhaafo maa taqaddama wixii hormaray oo min dembika nebi maxamedow dembigaaga ah iyo wamaa ta'akhara wixii gadaal u dhacay waxaan marka laisku baraarujinayaa walaysa almuraadu bidunuubi almacaasi waalaahaam waxaa macaasi iyo dembiyaal ma aha marka lale wisraka culays baan kaa dhaafnay looma jeedo macsiyo iyo iyo dembi maxaa yeelay fa inna arusula rususha oo dhan rasuulkeenna keliya ma ahee kulligood oo nabigeennana uu ku jiro macsuumuuna kuwa la dhowray weeye oo dembiga laga ilaaliyey min muqaarafati aljaraa'im inay jurmi iyo dembi ay gurubsadaan oy gurtaan ilaahay baa ka ilaaliyey waxaa loo jeedaa wisraka iyo walaakin maa facalahu calayhi asalaam nabigii wixii uu ku falay can ijtihaadin oo uu lahaa dacwadan ha ku hirgashee u dadaal oo wacuutiba calayhi oo marka lagu canaantay waa lagu waxaa weeye tusaala liinasyo waxaa la yidhi ka idnihi waa markuu u idnay sala allahu calayh wasalam lilmunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ahaa fi takhallufi inay iska hadhaan can iljihaadi xiina ictadaruu markay cudur daarteen cudurdaar beena ayuu nabigu waa raxiim oo nabigu waa xayiy waa mid sariig badane qof indhaha soo taagayo oo cudur baan leeyahay war cudur malihda soo bax inuu yidhaahdo nabigu wuu ka xishooday markaasuu u muxuu ahaaye ayuu idnay ilaahay baa marka canaanto canaan latiifa oo aad u fudud ilaahay wuxuu ku yidhi cafaallaahu weliba cafallaahudi baa la soo hormariyey cafaallaahu ilaahay wuu ku cafiyee lima adinta lahum maxaad ugu oggolaatay inay fadhiistaan waxaa weeye cafaallaahu canka lima adinta lahum maxaad ugu oggolaatay ilaa ay kaaga caddaato beenta ay sheegayaan kaasi waa mid midda kale waxaa weeye wa akhdahuu nabiga qaadashadiisii alfidaa'a furashada uu qaatayoo min asraa beder iyadana suuratu alanfaal baan ku soo marray maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhina fi alardi turiiduuna carada addunyaa wallaahu yuriidu alaakhira wallaahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allaahi sabaqa lamasakum fii maa akhadtum cadaabun cadiim oo intuu la tashaday uu sayidinaa cumar iyo cabdulaahi ibnu rawaaxana ay meel aad u adagoo aan gaalada innaba ha yaalaatee aan naxariis u haynin ay istaageen sayidinaa abuubakar oo iska muxuu ahay naxariis badanna inuu isagana yidhi waa qaraabadeenni waa ilma adeeradeenni xoole aan ku xoogaysano jihaadka ugu aan ugu xoogaysana waan u bannaanahay aan ka qaadanno nabiga tii abuubakar buu aqbalay aayadahaasoo marka canaananayo oo la leeyahay cadaab baaba geedkan kaabiga cadaab baa idiin soo ahaa oo nabigii abuubakaroo fadhiyo ooyi uu sayidinaa cumar soo maray waynu soo marnayoo waxaynu ku arag soo aragnay suuratu alanfaal taana waa tii labaad wa cabasahu weji uruurintiisii fii wejhi alacmaa kii indhoolaha ahaa uu isagana wejiga u uruuriyey taasoo kale iyo suuratu alaxzaab waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka waataqi allaaha wa tukhfii fii nafsika ma allaahu mubdiihi wa takhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaahu aayadahaas baa loo jeedaa wisrakada la sheegayo waa sidaa weeye waxaa weeye innamaa wusifat bay yidhaahdeen culimmadii dunuubu alambiyaa'i bihiqal wa hiya sakhaa'ira waaba dembiyaal yaryar oo makfuuratun lahum loo dhaafay maxaa yeelay waa iyaga derajada ay joogaan kamaa warada sidii soo arooray muxuu iyagu la culus yahay oo waa waa aad buu agtooda ugu culus yahay cabsida ilaahay ay ka cabsanayaan sida xadiiska nabiga ku soo arooray ina almu'mina qofka mu'minkaa yaraa dunuubahu markuu dembi samaynayo ama hadduu dembi ka dhaco wuu arkayaa kaljabali sida isagoo buur haar isagoo hoos fadhiyo oo yaqacu calayhi inuu ku soo dhaco uu ka baqayo yuu sidaasuu uga cabsanayaa dunuubta inuu ku dhaco waalmunaafiqu munaafiqana yaraa dunuubahu dunuubtiisa ka dubaabati dakhsi oo kale oo tatiiru duushay fowqa anfihi sankiisa ku dulduushay oo marka gacanta uu sidaa uu u hormariyey oo kale weeye marka sidaas weeyaan alladii anqada dahraka annaqiid marka waxaa weeye ahqala waa macnihii baa lagu fasiraye waxaa weeye naqiidka ama anqadada asalkeedii waa marka xoolaha la kooreeyo oo marka ama ruuxii uu fuulo ama wax kaloo culays haamiya la saaro jiiq jiiqda ka baxayso kooraha iyo waxaan la raray oo dhan yaa anqada la yidhaahdaa marka culayska unbaana ka muxuu ahay ayaa ka dhawaajinaya taasi waa midde wa rafacnaa waannu kuu kor yeelay nebi maxamedow calayka asalaatu wasalaam laka adiga dikraka xuskaagii sha'nigaagan waan kor yeelay maqaamkaagina waan kor yeelay adduun iyo aakharaba magacaaga waxaan ka yeelay kii la xidhiidho magaca ilaahay waxaa weeye laa wuxuu yidhi ilaahay laa udkaru ilaa wadukirta macii la ima xuso ilaa adigana waa lagu sheegaa rafaca allaahu dikrahu fi ddunyaa waalaakhira ayuu yidhi qataada falaysa khatiibun waxaa weeye mid khudbo aqrinay ma jiro walaa mutashahidun mid ataxiyaadsanaya ama towxiidsanayo walaa saaxibu salaatin mid oo salaad tukanayo ilaa yunaadii wuxuu ku dhawaaqayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxaan markhaati ka ahay an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuu jirin ila allaahu alla ma ogiye waxaa lagu xidhiidhin isla markiiba wa anna muxammadan nebi muxammedna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa filxadiidi waxaa ku soo arooray ataanii waxaa ii yimid jibriil fa qaala lii wuxuu igu yidhi yaa muxammadu muxammadow inna rabbaka rabbigaaga yaquulu wuxuu ku leeyahay atadrii miyaad og tahay atadrii miyaad og tahay kayfa sidee baan rafactu dikraka dikrigaaga ama xuskaaga ama magacaaga sida aan u kor yeelay ma garanaysaa qultu waxaan idhi buuhi nabiga allaahu tacaala aclam ilaahay baa og sida uu magac u kor yeelay qaala wuxuu yidhi jibriil alle wuxuu yidhi idaa dukirtu haddii la ixuso allah hadlaya dukirta macii dukirta maxamedow waa lagu sheegayaa macii aniga macayga ay qarana allaahu ilaahay baa la xidhiidhiyey dikra arasuuli nabiga xuskiisa bidikrihi ilaahay xuskiisa jalla wacalaa fii kelimati shahaada shahaadada iyo waalaadaani aadaanka iyo waaliqaamati iqaamada watashahudi marka la towxiisanayo ama la itaxiyaadsanayo iyo waalkhutabi khutabda oo dhan jumcada iyo ciidda labada ciid iyo istisqaha iyo meel alle meeshii khudba lagu aqrinayo waxaa weeye in badanoo qur'aanka ana sidaasuu u sheegay waxaa weeye xasaan ibnu thaabit halkaasuu muxuu ahaay yuutix ka tirioo wuxuu yidhi wadama alilaahu smu maxamadin ila smihi idaa qaala fi lkhamsi almu'adinu ashhadu washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wahaadaa muxammadun oo macnaheeda ay tahay wadama ilaahi wuu dumay wadama alilaahu alla wuu dumay isma nebiyi nabiga magiciisa ila ismihi ismillaahi ilaahay magaciisuu u dumay idaa qaala hadduu yidhaahdo falkhamsi shanta salaadood almu'adinu kan aadaamayo ashhadu hadduu yidhaahdo wa shaqa wuu u soo jeexay ilaahay lahu muxamed min ismihi alla magiciisa liyujilahu inuu weyneeyo fadulcarshi ilaahayga carshiga oo saaxiibka ah maxmuudun waa maxmuud asmaadiisa wadaakan oo nebi maxamedana muxammadun nebi maxamed weeye fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusraa sidaasuu ilaahay yidhi waxaa weeye maka waxay ku jireen cidhiidhi iyo shiddo aad u adag gaalada ayaa dhibaysay mu'miniinta yaa gaalada dhibaysay ilaahay wuxuu u yaboohay in fudayd imaan doono nicmooyin baa la tirtiriyey suuradda awalkeedii oo nabiga lagu sabirsiinayey laguna muxuu ahay wehelinayey inuu qalbigiisa diib noqdo waxaa rajaha iyo ilaahay uu ka qabana in uu xoogaysto waa ka anna allaaha tacaala ilaahay wuxuu ku leeyahay ilaahigii kuu nicmeey nebi maxamedow nicmooyinkan badan wuu kuu gargaarayaa amarkaagana wuu muujin doonaa wuxuu kuugu beddelayaa cusrigan ama culayskan jiro biyusrin qariib walidaalika karara mubaalagatan fa qaala wuxuu idhi inna maca alcusri culayska waxaa la jira yusran fudayd saya'ti alfaraju bacda addiiqi aslanba ilaahay farajkiisa iyo isaga oo la isu furo markii cidhiidhi yimaado unbuu farajku yimaadaa waalyusru bacda alcusri waxaa weeyaan fudaydkana culays markuu yimaado ee falaa taxzan ha murgin walaa tadjar ha caroonin wa filxadiidi waxaa ku sugnayd waxaa ku sugnaa lan yakliba ka adkaan uu mahayo cusrun hal cusri yusrayni laba fudayd kama adkaanayo xadiidkaa marka fiiri diinta islaamka fahamkeeda waxay luqada carabiga ay uu fahamkeeda ay muhiim ugu tahay xadiidkaa hadda nimaan luqa carabiya aan garanaynin oo waxaa jira wax macrifo la yidhaahdo iyo wax nakiro la yidhaahdo ayay luqada carabiga ay leedahay marka macrifadana waa sidaa loo sheego waa qof la garanayo nakiradana waa qof aan la garanaynin ama wax la garanayo iyo waxaan la garanaynin waa macrifo iyo nakiro la kala yidhaahdaa marka qofka aan kala garanaynin macrifo maxaa la yidhaahdaa nakirose maxaa la yidhaahdaa xadiidkan iyo aayaddan fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran ma fahmi karo maxaa yeelay mid walba waxaa la sheegay waxaa weeyaan fa inna maca alcusri yusran waa hal iyo hal isu dhigmo inna maca alcusri yusran waa hal iyo hal isu dhigmo haddana waxaa la yidhi cusrigiina waa hal yusrigiina waa labo oo haddee cusrigii see uu muxuu ahaaye uu u yahay uu u yahay hal uu cusrigii see hal u yahay yusrigiina uu laba u yahay marka qofka saasuu ku fahmayaayo waxaa weeye fa inna maca alcusri yusran cusriga waxaa weeye midka hore fa inna maca alcusri yusran cusrigaa hore waxaa weye waa macrifo yusranna waa nakiro inna maca alcusri yusran waxaa weeye cusrigaa hore waxaa weeyaan waa macrifo yusranna waa nakiro marka culimmada waxaa yidhaahdeen macrifada hadday laba goor soo noqoto waa kii hore naftiisii oo soo noqday weeye yus waxaa weeya nakiradana haddii la soo celceliyana waxaa weeyaan waa labay kala tahay haddaan tusaale u qaadano haddaad tidhaahdo jaa'a rajulun rajulun nin baa yimid jaa'a rajulun nin baa yimid haddaad laba goor dhahdo waa ninkii hore un ku kale ma aha waxaa weeyaan waxaa maya haddaad tidhahdo jaa'a arajulu ninkiibaa yimid jaa'a arajulu ninkiibaa yimid macrifada waa un halkii ninkii unbaa soo noqnoqday laakiin haddaad nakiro ka tidhahdoo ka dhigtoo tidhahdo jaa'a rajulun nin baa yimid nin marka fiiri nin la garanay maayo nin baa yimid jaa'a rajulu nin baa yimid ayaa tidhi labay kala yihin marka yusrigii labuu noqday cusrigiina waa hal keliya nabiga saasuu yidhi muxuu ahaayey liannahu almacrifatu idaa takararat waxaa weeye waa hal baa laga soo qaadayaa walnakiratu idaa takararat labay noqonaysaa lan yakliba markaa ma adkaanayo cusrun hal cusre oo laba goor soo noqday isagoo macrifo ah yusrayni laba fudayd oo nakiro ku soo noqnoqday fa idaa faraqta haddii aad bogto haddaad ka faaruqdo fansib fansab dhibtow baa lihi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa maxamed haddii aad ummadda u yeedho oo dacwadii iyo khayrkii aad dadka gaariso fajtahid fii cibaadati alkhaaliq ilaahayga ku abuurtay cibaadadiisa ku dadaal maxaa yeelay qofka aan cibaadada ilaahay ku dadaalaynin u yeedhidiisa dadka u yeedhayo waxaa weeye cidi ka qaadan mayso mana ku saamoobayso dhagaxyo inuu tuurtuuri baad moodi qalbigii qoyan ayaa qalbiga kala gaadha marka sidaa daraaddi baa fajtahid fii cibaadati alkhaaliq wa ida intahayta min umuuri dunyaa adduunyada umuurteeda haddaad ka faaruq noqoto fatcab nafsaka fii talabi alaakhira aakhiro dalbo markaad waxaa weye adduunkana waxaa ka shaqayso aakhirana ka shaqayso waxaa sidaasaa la yidhi wa ilaa rabbika rabbigaagana farqab doon oo jeri waa doondoon weeye waxaa raqbatuka fii maa cinda allaahi laa fii haadihi dunyaa haddaad umuurta adduunka iyo shuqulkooda aad ka baxdo oo aad wixii xidhiir ah aad u goyso cibaadada ilaahay u bambaxo qalbigaaga ku isagoo nashiida oo faaruqa oo cibaadada ilaahay aad u khaalis yeelaysa iyo niyada sidaas yeel ayaa nebigeenna lagu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim waattiini wazaytuun suuratu tiin iyaduna makiyatun makay ku soo degtay wa aayaatuhaa aayaadkeedana hamaanin iyadana waxaa weeye waa siddeed marka aayaddan waxay ka hadlaysaa ama ay la tacaalaysaa laba amar oo aad u waaweyn ka ugu horreeya waxaa weeye ilaahay siduu bini'aadamka nooca bini'aadamka la yidhaahdo siduu ilaahay u karaameeyey walaqad karramnaa banii aadama yuuba ilaahay yidhi kan labaadna waxaa weeye iimaanka iyo xisaabka iyo aakhare sida la isu xisaabayo waxay ku bilowday ilaahay inuu ku dhaartay meelaha waxaa weeye fadliga badan ee daahirka ah ee la qadisay ayuu ilaahay ku dhaartay oo meelihii waxyiga ambiyadiisa lagu soo dejiyey oo uu ka mid yahay baytulmaqdes uu ka mid yahay jabalu tuur uu ka mid yahay maka almukarama kuwaasuu ilaahay ku dhaartay insaankii inuu karaameeyey wuxuu canaantay gaaladii bacdiga inkirayey wuxuu ilaahay caddeeyey cadaaladda ilaahay iyo siduu mu'miniinta u abaalmarinayo iyo siduu uu gaalada u ciqaabayo yuu ilaahay wuxuu ku soo khatimay inuu axkamulxaakimiin yahay bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi ilaahay magiciisa allihii arraxmaani naxariista guud naxariistay allihii arraxiimi naxariista gaar naxariistay magiciisa ayaan tafsiirka ku bilaabayaaye wattiini geedka tiin la yidhaahdo ayaan ku dhaartay iyo wazaytuuni zaytuun waa laba geed oo barakaysan oo labadaba dhulkaa shaam la yidhaahdo yay si aad u badan meelahan shaam laisku yidhaahdo oo suuriya iyo falastiinta ay yuhuudda haysato iyo lubnaan iyo urdun iyo dhulkaasoo dhan baa shaam laisku yidhaahdaaye meelahaasay aad iyo aad uga baxaan zaytuunkana markaan saan ku celcelinayno waxay soomaali innaga waxay carab uma dhalanin oo dad aan luqada carabeed aqoonin baan nahay marka sidaa daraaddeed shay walba shay aan magiciisii ahayn bay ugu magacdarayaan hadda waxyaabo oo faakiho ah oo oo suuqa marmar laga helo oo geedaha laga soo guro oo la yidhaahdo jawaafo la yidhahdo jawaafo yay soomaalidu zaytuun u taqaanaa zaytuunna kaa mehe saan u sheegnay jawaafaa la yidhaahdaa zaytuunka soomaalida carab way tagtay way ku soo noolaadeen sacuudiga khaliijka kulli way wada joogeen way soo arkeen zaytuun maxaa la yidhaahdaa waa waxyaabaha tanaga ku jiro ee qaarna sidii geedaha uu ka baxay qaarna waa waxaa weeye waa cagaar camal qaarna waa madow biyaha dhanaan isaguna kharaar iyo dhanaan carabtu aad bay u jeceshahay isaga iyo waxa jibnada ay dhahaan ama caanahan la adkeeyee maxaa la fadhiisiyey bay isku cunaan zaytuunka waa kaa saliid aad iyo u badan oo saliid olyo ay soomaalida tidhaahdo oo zaytu zaytuunna la yidhaahdo oo hadda suuqaqeenna ka buuxana waa laga dhaliyey oo weliba dawo ah oo culimmada iyo kulli ay isku raaceen takhaatiirta iyo xataa inuusan korostolool iyo waxa uuna lahayn oo waxyaabaha xataa gaaska iyo kicinaya uusan ka mid ahayn waa kuwaas marka shayga shay aan ahayn inaad waxaa weye fahmigiibaa kaa xumaanaya iyo garashadii haddaa wuxuu aanan ahayn aad ku fasirto watiini tiin baan ku dhaartay tiinkana waa bahalkaa qodaxda leh midhahana laho inta la iska googooyo marka midhihiina la cunayo waxaa weye iyo wazaytuuni ilaahay wuxuu ku dhaartay tiin iyo zaytuun waa libarakatihimaa way barakaysan yihiin labadaa nafcigoodana wuu weyn yahay waxaa weeyaan ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu cabbaas oo mufasirulqur'aana wuxuu yidhi war tiinka laguu sheegaya wax kale ma ahee waa tiinkiina alladii ta'kuluunahu iyo zaytuunkan aad saliidda ka dhalisaan eed ka miirataan weeye cikrima wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ku dhaartay labadaa geed meelaha ay ka baxaan maxaa yeelay labadaa geed waxay aad uga baxaan fa inna tiina yambutu kaiiran bidimashq dimashq aynu ognahay caasimadda suuriya inay tahay yuu aad uga baxaa wazaytuuna bibeyti almaqdes buu ka baxaa marka sidaasuu ilaahay ugu dhaartay markuu ku dhaartay labadaa wa haada albaladi beledkan baan ku dhaartay buu yidhi ilaahay alamiini marka hadda baydulmaqdes oo barakaysan iyo tuurusiina oo ilaahay nabi muuse uu kula hadlay buu ku dhaartay iyo waalbaladi alamiin beledkan aaminka ah oo muxuu ahaay iyo wa tuuri siiniina wa haada albaladi alamiin iyo beledkan aaminka ah ayaan ku dhaartay buu ilaahay wuxuu ku dhaartay jabalkii oo barakaysnaa waxaa weeye buurtii barakaysnayd oo ilaahay nabi muuse uu kula warramay wahuwa tuuru siinaa dawu shajari alkathiirati alxasani almubaaraki uu aad u wanaagsan yahay marka taas weeye iyo wa haada albeled ilaahay beledkana wuu ku dhaartay alamiini oo aaminka ahoo qofkii soo gala uu aamin ku noqon xataa qaatila abiihi wa akhiihi haddii kii aabbiiyo walaalkii dilay ay isku arkaan aan farli isu fidinaynin wuxuu la mid yahay ilaahay qowlkiisii aanu ku soo marray awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu annaasu min xawlihim afa bilbaatili yu'minuuna wa binicmati illaahi yakfuruun marka awalam yarow miyayna arkaynin annaa annagu jacalnaa inaan yeellay xaraman inay xaram joogaan xaramkaasoo aaminan oo aamina oo wayutakhatafu annaasu dadkii la kala dafdafayo min xawlihim iyaga hareerahooda iyaguna nabad ay ku nool yihiin miyayna arkaynin intaa ilaahay markuu ku soo dhaartay waa ka maqsuumu calayhi wixii lagu dhaadhanayey laqad xaqiiqe eh khalaqnaa waannu abuurnay al insaana insaankii fii axsani taqwiimin taqwiim ama shakli iyo waxaa weeye fii axsani taqwiimin ka ugu wanaagsan xagga habka iyo qaabka ayaanu u abuuray fii axsan laqad khalaqna alinsaana fii axsani shaklin shakli waxaa weeye qaab weeye muttasifan biajmali wa akmali sifaati ayuu ku sifoobay suuradiisa iyo siduu u taagan yahay iyo xubnuhu say isugu dheelitiran yihiin oo cilmi iyo fahmina ilaahay uu siiyey waxaa caqli iyo wax kala saarid inuu hadli iyo edeb mujaahid wuxuu yidhi axsana taqwiim wa axsan suura suurata ugu wanaagsan waa markuu quman yahay humma radadnaahu waxaannu u celinnay asfala saafiliina hadduu waxaa weeye uu ilaahay rumayn waayo oo diinta uu qaadan waayo waxaa weeyaan humma anzalnaa darajatahu ilaa asfali saafiliina maxaa yeelay wixii loo abuuray kuma unan qumin ilaahayna ma shugrinin nicmadiisii fii axsani suura markaa wixii ilaahay uu siiyey oo caqli ana ilaahay kuma una ateecin sidaasaa asfala saafiliin asfala darakaati naari naarta meelaheeda hoose ayaa loo dejinayaa ama waxaa layidhi radadnaahu ilaa ardali alcumur cumurkii ugu xumaa wahwa alharamu bacda ashabaabi markuu muxuua shaab aha kabacdi yaa waxaa laga dhigayaa mid duqoobay oo soo gotay waadacfi bacda alquwa saas oo kaleeta weeyo yuu ilaahay ka dhigayaa haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha jooga darsigeenni